xanuunka saameynta badan ku yeeshay dunida ee koronavirus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka dalka ku faafaya qeybo ka mida dalka gaar ahaan magaalada ardisababa ee xarunta dalka covid-19 ayay saameyntiisa iyo sidoo kale hadalhayntiisuba muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ahayd mid isa soo tarayso marka loo eego soo rogaal celintiisa markiisii afaraad kaasoo saameyn ba-an ku haya dunida dadka uu saameeyey xanuunka guud ahaan dalka ethoobiya tan iyo xilligii uu soo bilowday xanuunka coronavirus ayay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk dalka waxa ay ku sheegtay tiradoodu inay gaaraysa ruux sidoo kale dadka u geeriyooday guud ahaan ethoobiya ayay tiradoodu ku sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk dalka ruux coronavirus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahayd saameyntiisu mid hoos usii dhacaysa hase yeeshee waxa ay sheegaysaa wasaaradda caafimaad inuu mar kale soo laba kaclaynayo islamarkaana ay kooban tahay faafareebka dadka sida ay uga taxadarayaan xanuunkan ayna sahlan tahay inuu fido maadaama uu aad u hooseeyo heerka ka taxadarka xanuunkan deegaanka soomaalida bulshada soomaalida aad uguma taxadaraan xanuunkan waxa ayna saameyntiisu ka muuqataa goobaha cisbitaalada oo iyagu dad badan oo kamid ah dadka uu xanuunkan soo rutay lalagu tacaalayo sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka dowlada federaalk dalka coronavirus ayaa soo ifbaxay aakhirkii bishii disembar kaasoo dunida saameyn ba-an ku yeelay siyaad bashiicsanayseed hersar idaacadda star f m jigjiga